barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eed ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin lix iyo tobanka bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa dhallinyarada jabuuti oo fursado shaqo ka helaya wadista gaadiidka xarumaha hay-adaha shisheeye ee halkaasi ku yaala anu horta markii horeen qaadanayey maxaan ku dhacayay wadista baabuurta ina yar baan ahaa liisag marka qaadanayey dee isma lahayn waad ku shaqaysan laakiin marka hore waxay ugu jirtay ku xarago wallaahi waxaa dhacdayba inay dee maad aragtay faa'iide ii noqotay waxa weeyaan magaalada dhexdaan ku shaqeeyaa dibadahaan u baxaa wallaahi dee alxamdulilah waxa weeyaan waxaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada magaalada boosaaso oo sameeyey wacyigelin cunista malayga ah islamarkaasina fuliyo howlgallo ay ku nadiifinayaan badda magaaladaasi waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kaalimihii heesaha oo ayaguna aanan meesha ka marnaan doonin barnaamijka intaynu ku guda jirno
iyo qodobo kalena waan idin haynaa oo ciyaaraha ah ay ka mid yihiin intaasoo dhanse waxaa ka soo horran doonaa warkii dunida
qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxii sabtidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa saaka loo qaaday dalka turkiga dadkan oo qaba dhaawacyo kala gedisan islamarkaasina ah qaybtii ugu horreysay ee dadkii sida daran ugu dhaawacmay qaraxaasi ayaa loo qaaday dalka turkiga diyaarad gaar ah oo dalka turkigu ay soo dirtayna lagu qaaday waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho kusii sagootiyey mas-uuliyiin dowladda ka mida oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre tirada dhimashada ayaa iyaduna sii korortay waxa ayna gaaraysaa in lagu tilmaamay laba boqol toddobaatan iyo lix qof waxaana weli magaalada muqdisho ka socda gurmudka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi oo kii ugu darna ah khasaaraha badanna geysta magaalada muqdisho inta la ogyahay oo mar qura dad intaasi la eg ay ku wada dhintaan dowladda soomaaliya ayaa guddi gaaroo wasiiro ah u badan u saartay masiibada ka dhalata qaraxan
ciidamada ciraaq ayaa sheegay inay qabsadeen saldhig muhiim ah oo kuwa cirka oo ku yaalla waqooyiga magaalada kirkuk iyo meelo ku yaalla koonfurta taasina waxay ka dambeysay kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al abaadi uu ku baaqay in dowladda ay dib gacanta ugu dhigto ama ay yeelato gacan kuhaynta dhulka lagu muransan yahay ciidamada ciraaqa ayaa waxa ay sheegeen in maanta oo isniin ah ay sii wadaan in ay ku sii siqaan meelo kale kadib markii ay gacanta ku dhigeen saldhiggaasi telefishinka dalkaasi ciraaq ayaa baahiyey in ciidamada dowladda ay qabsadeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka kirkog saraakiil ka tirsan kurdiska ayaa sheegashadaas ka timid dalkaasi ciraaq ka hor yimid laakiin waxay sheegeen in ciidamada ciraaq oo ay gacan siinayaan maleeshiyaad ay ku lug leeyihiin howlgal ballaaran oo ujeedadiisu ay tahay in ay markaasi ku soo galaan kirkog ayna gacanta ku dhigaan saldhig cer iyo goobo saliideed
sannadihii ugu dambeeyey dalka jabuuti waxa uu ahaa xarun amaba marin ganacsiyaho ay adeegsadaan dalal kala duwan oo ka mida kuwa ugu tunka weyn dunida ayadoo dalal kala gedisanna ay ku leeyihiin safaarado iyo weliba saldhigyo milatari halkaasoo sidoo kale ay xarumo ku leeyihiin ururada ay ku bahoobeen qaar ka mida dalalka gobolka sida urur goboleedka igad waxaana taasi ay fursad siisay dhalinyaro kala duwan oo reer jabuuti ah in ay shaqo ka helaan gaadiidka kala gedisan ee ay adeegsadaan hay-adahan haddaba wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa waxa ay la kulantay qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo ku shaqaysta wadista gaadiidka islamarkaasina baabuurtaasi iyagu ka shaqayso oo warbixintan ay ku eegeyso
dhalinyaro aada u fara badan ayaa waxay ku shaqaystaan dalka jabuuti wadidda baabuurta qaybaheeda kala duwan muuse diini waxa uu ka mid yahay darawallada u shaqeeya urur goboleedka igad waxa uu wadaa mid ka mid a baabuurta casriga ah ee lagu qaado madaxda igaad waxa uuna iiga warramay sida ay u anfacday barashadii wadidda baabuurta iyo qaadashada warqadda sharciga ee wadidda baabuurta waxaan ahay wadayaasha baabuurta gaar ahaan waxaan u shaqeeya urur goboleedka igaad de wallaahi aada iyo aad baanu ugu najaxnay anu horta markii horeen qaadanayey maxaanku dhahayay wadista baabuurta ina yar baan ahaa liisag marka qaadanayey dee isma lahayn waad ku shaqaysan laakiin marka hore waxay ugu jirtay ku xarago wallaahi waxaa dhacdayba inay dee maad aragtay faa'iide ii noqotay waxa weeyaan magaalada dhexdaan ku shaqeeyaa jibadahaan u baxaa wallaahi de alxamdulilah waxa weeyaan waxaan dad badan oo maad aragtayey jaamacad haysta inaan maanta ka fiicnaan malaynayaaba waad ku dubartaa noloshaada reerkaaga aad aad iyo aad baa ugu dabarahaa dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa inay qaataan ay laysanka maraan oy baabuurta ay bermida qaataan oy dee maaragtay si qurux badan ugu shaqaystaan maaha inay dee qof kasta haw baabuur haw ku shirshiro uu maad aragtayey kolba meel ku yar taga maaha laakiin waynu qofku dee waxaga macno ku sameeyo wakhtigan imiga la joogo wadankeenna waxaa ka jira dhaqaale haysoo aad aad aad u kobcayaa jira waxaa jira boorkiyo darawaladii taraasiidkii waxaan ku leeyahay maasha allah maanta dee jabuuti waa shaqada aad aad loogu baahan yahay warqadda ogolaanshaha kaxaynta baabuurta ee dalka jabuuti ee laysanka waa mid caalamiya oo qofku ku isticmaali karo meel walba oo uu tago xilliga la baranayana waxaa loo maraa xeerar iyo qaabab kala duwan gudaha magaalada caasimadda ee jabuuti waxaa ku yaala iskoollo kala duwan oo dadka lagu baro xeerarka waddooyinka iyo sida baabuurta loo kaxeeyo maxamed cabduljibaar oo ku magac dheer jo waxa uu ka mid yahay madaxda iskoolka la yidhaahdo shakiib ee lagu barto kaxaynta baabuurta iyo xeerarkooda waxaanan kala sheekaystay guud ahaan sida ay dadka wax u baraan iyo shuruudaha looga baahan yahay qofku markii uu gaariga baranayo horta marka u hore u baahannahay qofku beermiyda markuu doonayo inuu qaato shuruud baa loo baahan yahay inuu keeno shuruuddaayoo ah indhihiisa caafimaadka indhaha oo caafimaadka indhaha uu soo maro inuu indhihiisu laakiin lama diidayo qofka laakiin waxaa la waxaa la sheegaa inuu indhihii wax ka qabo oo laga leeyahay indhahaaga waxbuu ka qabaa muraayad qaado u docteer aan u dirno tu labaad baa jirto lagu sameeyo sheftrega oo certifica administrative la yiraahdo taswiirihiisii kaarkiisi iyo koobiya ayuu noola yimaadaa annaga markaabaan qornaa markuu soo buuxiyo xeerkii caafimaadkii kulli markuu buuxiyo marka waxa ugu horeysa la barayo waa maxay qofka gaari baranayo la barayo waxaan barnaa codelarutka codelarutka taabulooyada saa u arkaysid ayaan barnaa sharciga dikad dikada dikada ilan waayo qofku baabuur hadduu kaxeystuu ku dhaco ma ma ma ma garanayo ma lama keenayo marka waxaan barnaa mid doo horeyseen barno ee ilaa bil ilaa laba bilood ka qaadata kii maskax fiicanna bil uu ku dhammeeyo aada dikada xeerarkii waayo taa uu baran waayo baabuur ma saarno horta waa inaan taa barno markaan taa barno ayaan itixaankii u dirnaa uu itixaankii uu soo helo koodkii ayaan haddana de baabuurkii u bilownaa markaa qofku ma baran karo sida loo wado gaariga iyo qaabkii gaariga iyo qaybihii kala duwanaa ee gaariga haddii uusan baran xeerarka wadooyinka ama dekadaha qofba sida u yaqaano awarun calaamadaha waa calaamado adduunka oo dhan lagu dhaqmo calaamadahan hadduu qofkii fahmi waayaba waxay ku taalaaba iska yarbade baabuur furitaankiisa calaamadahaas waxaa la yihahda signalisation de pano baa la yihahdaa mid walba calaamad bay leedahay kaa arkay sidii pano de donge ku qoran yahay waxa weeyaan taabloogii khatarkaa la yihahdaa calaamadiisu waa saambuusoo kale mid walba saddex gees weeyaan laakiin waxaa ku taswiran calaamad imika sida taa arkaysid hoosta waxaa ku taswiran waa ilmo yaroo gacantii la hayo taa oo kale waxaa la dhigaa dhulka iskoolada ay jiro inaad aragtay mooyine passage pieton baa la yihahdaa ciyaalka baabuurku markuu arko u ixtiraamo xeer ahaan oo inuu ixtiraamo ku joogsado ay ciyaalku tallaabaan xawayaan oo kalea ku jira saa u arkaysid doodaan baa jira dhulkii yar askariga yar jifa la yihahdo tabloogaa kale arkaysid isadna waxaa la yihahdaa pano interdiction waxay ka dhigan tahay tablooga haddaa aragtid wixii aa ka aragtid waa mamnuuce bay ka dhigan tahay warqadan ogolaanshaha wadida gaariga bermi ama layson qofba siduu yaqaano mise nooc bay u kala baxdaa mise hal xabo unbaa igu filan haddaan hal xabo qaato n gaarigan doono markaa waan kaxayn karayaa
bermidu u horeysa waxaa la yihahdaa bermi a baa la yihahdaa ta labaad waa bermi c bermi b baan ujeedaa ta labaad c baa la yihahdaa waa d iyo a marka ta u ho- iyo f baa jirta ta u horeeya aada la leeyahay waa bermida mootooyada ta labaad waa bermida beda la yihahdo oo aan ku siino qofku ee, qofku sideed iyo toban markuu gaaro umuu mari karayaa taa u horeysay aada iyo beedaaba sideed iyo tobankaabuu ku marayaa beeda waa baabuuradan yaryar sidaa u arkaysid ee xaragada markaa waxay u kakala kacaan waa lixdaa kategori waxay u kala kacaan taa efta umaa ka dubano tii curyaamiinta beermida dhan baaba u kacdan yiri laba midna waa nin dee dadka iyagu iskaga wata ay xaragada midna waa dee ninkaa ku shaqaysanaya hadday noqoto dee nin iskoolkiiba n halkii la doonayay gaarin maaha dadkan de tacliinta haystaa badinta maaha dadka kuma shaqaystaan nivogoogiiba maaha dadka laakiin dadkan kale sidii dee uu intuu aqal fadhin lahaaya waxaa laakiin uu- uu- beermidii mar hadduu qaato waxay noqonaysaa inuu dee boorka la tago beedii markuu qaato shaqo ku galo oo wax yar ka helo ayuu tii kaleba u wareegayaa tii kale u wareegayaa ilaa uu dee tii u dambeysay qaato alxamdulilah shaqana kuma waayaan de siday imika u bateen dee mashruucyadan badan boorarkan iyo qoladan shiinaha iyo sidaan u aragnayba shaqo ma waayaan dhalinyaro badan baa barata baabuurta oo markaad subaxi aragto waa buuq dad badan baa idin sugaya marka ayaa badan guud ahaanba haddaan dhahno ragga iyo dumarka dadka baranaya baabuurta dumarka waa laga badan yahay ya dumarku raggaa ka badan haddaa eegtid a dumarku wallahi iminka saan u aragno way way way daba socdaan kama dheero laakiin haddaa eegtid raggaa u badan
aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayay ahayd taasi oo la kulantay qaar ka mid a dhalinyarada ku shaqaysta wadista baabuurta jabuuti
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington sannadihii u dambeeyey waxaa goobaha wax laga cuno ee ku yaala deegaanada soomaalida kusoo badanayay cunista hilibka gaar ahaana ee hilibka looda tallaabadani oo imaanaysa iyadoo bulshada muddooyinkii hore ay si gaar ah ay u doorbidi jireen eh, hilibka xoolaha ayaa hadda kalluunka ay cunayaan haddaba magaalada boosaaso waxaa muddooyinkii u dambeeyey wacyigelin ka sameeyey dhallinyaro iyagu baratay cilmiga badaha iyagoo dadka u sheegaya in ay ka faa'iidaystaan cunista kalluunka dhallinyaradana oo sidoo kaleeto sameeyey olole ay qashinka kaga nadiifinayaan badda waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wuxuu la kulmay macaad maxamed aadan iyo burhaan cabdiraxmaan yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi waxaana hadalka ku horeeya macaad maxamed Een, maalmahan u dambeysay waxaanu ka wadnay olola nadaafadeed baanu ka wadnay een, een, xeebta boosaasood Een, markiiba saddexdii biloodba ama waxa weeye waxaanu qabanaa wax loo yaqaano beach clean up waxa weeye badda lagu nadiifinayo gaar ahaan meelaha integration zoneska loo yaqaano ay iska galaan biyaha badda iyo biyaha bariga waxaa soo dhowsaan la socno waqti roobaadkii daadad baa soo dhacaya daadadkaas tugagay maraan oo waxa weeye kaga daraan badda baanu waxaan ka wadnay nadiifin olola nadiifineed baanu ka wadnay annagoo ah ardaydii ka qalin jibisay macadkii boosaaso oo sumafsi loo yaqaano somali marine and fishery institute science kaasaanu ka qalin jibinay waaya maalmahan waxaa wadeen e, sidoo kale in dadka magaalada boosaaso oo idinkoo guruuba aada e, tagtaan oo wacyi gelisaan in kalluunka la cuno maxaa idinku kalifa arrintaas Een, waxa waay waxa weeye maalmahan dambe isna qorshahaasaan wadnay inaanu dadka ku baraarujino inay cunaan kalluunka barnaamij aan ugu magacdarnay cuna kalluunka ayaanu maalmahan dambe magaalada ka wadnay waxyaalaha nugu koosgareeyena markaan aragnay kheyraadka ugu weyn ee soomaaliya leedahay inay maanta tahay kheyraadka badda oo waxa weye xoolaheenii ay iska dhammaadeen oo abaaro badan ay saameeyeen maadaama mandaqada cimiladeeda isbedeshay waxaan rabnay in xoolihii iyo halkaa laga soo laabto oo baddii kalluunka ku jiray la cuno isagaa ka caafimaad badan isagaa ka jaban oo ka raqiisan in dadkii baddii lagu soo jeediyo inta barriga laga soo jeediyo saasaan ugu kaliftay inaan waxa weye dadkii wacyigelin inay kalluunka cunaan waayahay yaa idinka caawiyey ololahan aada ugu magac darteen ee cuna kalluunka ilan idinku arday baa tihiin Een, waxa weeye een, cid naga caawisa ma jirin annagu arda- ka arday ahaan markaanu waxa weeye isu nimi oo waxa aan aragnay maadaama nahay dadkii ugu horreeyey ee bartay cilmigan badda waxaanu isneen maxaad dadka gaarsiin kartaan maxaase qaban kartaan Een, waxa weye waxaanu go-aansanay inaan waxyaalo badan si volunteera ku qabanno cid naga caawisay ama cid waxa weeye naga gacan siisay een, barnaamijkan cuna kalluunka oo aan dadka ku wacyigelinayno ma jirto annagaa isxilqaanay oo waxaan anagu garanay weeye dadka markaa u sheegtaan cuna kalluunka dhahdaan oo kale ee fikir nooceyay idinku jawaabaan Een, dadku waxa weeye horta dadku masina waa shantaa farood ee, qeybo waxa weeye waxbay hadal bay ku leedahay laakiin annagu waxa weeye dadka badankiisu hadda waxaad moodeysaa in la soo fahmay een, kalluunkii iyo cunidiisii waad la socotaa hadda for example magaalada boosaaso oo kale waxaa ka furan een, meelo badan oo f- kalluunka keliya lagu cuno dadkii waxa weeye marba marka ka dambeysa way la soo qabsanayaan kalluunka cunidiisii iyo qaabkii loo isticmaali lahaa In hadda waad arkaysaa waxa weeye magaalada boosaaso hosti afdan waxaa ka furan meelo kalluunka lagu sameeyo marka isticmaalka kalluunku hadda aada buu soo badanayaa dadkiina perceptionkoodii ama aragtidoodii wax badan baa iska bedelay Een, markaan ka hadlayno horta for example marka ugu horreysa waxaan soo qaadanaynaa qiimaha kalluunka Een, maanta waxa weeye marka haddaad istiraadid wastadi waslad hilib soo gado waxa weye wuu ka qaalisan yahay waa koo iyo toban ilaa labiyo toban doolar waxa weeye qiima ahaan waxa weye hilibka qaalisan also waxa weeye markaad eegtid dhanka caafimaadka ee waxaa caafimaad badan waxa weeye een, kalluunkii badda waxaa ku jira kalluun kala duwan oo xataa kalluumaysatada mararka qaarkiisa ay markay soo qabtaan oo kale ee la keeno ee beriga badda si dadku ay u iibsadaan ee kuwo kale oo aan dadku iibsan baa jira marka kalluunka lais oran karo dadka ee waa u fiican yahay kalluunkaas maxaa ka mid a kalluumada magacyadooda Een, horta kalluunku sida xoolaheenaas u kala duwan yihiin beriga bay kalluunka ee, badda ku jiraan u kala duwan yihiin horta guud ahaanba kalluunku waa laba qaybood baa loo kala saaraa kalluun waxaa la yihahdaa balaajig oo wuxuu maraa waa kalluun sabeeyo oo biyaha uunbu maraa biyaha saru maraa kalluunna waxaa la yihahdaa dhimeersal oo waxa weeye wuxuu ku nool yahay kalluun qareed baa la yihahdaa oo si floorka sagxadda hoose ee badda ku nool yahay marka kalluunka sagxadda hoose ee badda ku nool waxa weeye wuxuu la mid yahay native oo kale waxa la yihahdaa waa kalluun native oo kul- waa kalluun mu- muwaadin camal oo kale ayaa la yihahdaa goos kheyraadka dhabtee dalku leeyahay waxaa lagu qiimeeyaa kalluunka ee dhimeersalka la yidhaahdo oo hoosta ku nool marka kalluumada waxa weeye way kala duwan yihiin kalluunka u badan ee maanta boosaasa laga isticmaalo waa kalluunka loo yaqaano tuunada ee dabca kalena ee mucaad maxamed aadan ee mucaad soomaalida inta badan waxay cunaan ee hilibka xoolaha ee wax dhibaato ana kuma aysan qabaan ee cunista hilibkaasi maxaa isdhihi kartaa marka waxyaabaha ka bedeli karo hadday ay cunaan ee cadka kalluunka bismillahi raxmaani raxiim Een, horta midda ugu badan waa jirtaa in soomaalidu inay tahay een, ay helaan wax loo yaqaano waxay tahay een, hilibkan ay cun- cunaan waxa weye xoolaha ah. Een, sababta ku kalliftay inaan kalluunka cunin waxaa keenaysa had iyo jeer oo ay hilibkii si fudud ku helayaan waagii hore weliba dadku sida iska reer baadiya ay ahaayeenoo qof kasta maarata neefkiisa ariga intuu isku soo qabto iska qalanayay Een, dee waxaan la qabsan adaptation la sameeyan bahay macnaha guud oo keenayana waxay dadkaan fahansanayn waxaan kalluunka macnaha ku jira sida een, runta xaqiiqda ahna waxa weeye marka lasu barbardhigo nimcooyinka ku jira een, kalluunka iyo waxay tahay xoolaha Een, waxaa boqolkiiba sagaashan badan tan ku jirta een, kalluunka hadday noqoto fitaminada hadday noqoto rotinada hadday noqoto sali maxay tahay duuxda ku jirta intaba iyo xag caafimaad ahaanba waxaa badanaysa wax loo yaqaan waxa weeye een, kalluunka badan marka dadkan hadday kasoo bedeshaan kalluun een, waxay tahay xo- yareeyaan xoolaha oo usoo badaan xagga kalluunka macnaha kalluunka hilibka cunistiisa ay badiyaan wax saameyna kuma yeelan karto aan ahayn inay wax faa'iido waxtar u u yeelato maahay ee waxaa kaloo maalmahan wadeen ee nadiifinta ee biyaha badda maxuu ku saabsan yahay nadaafadaasi ee biyaha badda waxaanu nadiifinaynay anagu wasaqda ama qashinka een, ku dhow ee, xeebta kaasoo u sahlan tahay inuu markii ama roob yimaado inuu baddii galo marka waxaanu ka hortegaynaa intaanu roobkaas di'in inaanu waxa weeye qashinka ururinno oo waxa weeye ka hortagno maadaamaanu anagu cilmigan barannay oo waxa weye wax badanna ku ognahay baddii marka cidda keliya maanta waxa weye baratay cilmigan puntland annaga nahay marka waxaan rabnaa een, qashinkaas inaanu baddii gelin oo waxa weye saameyn ku yeelan kalluunkii een, badda ku jiray ee waayahay ololahan ee ilaa iyo iminka ee, imise meelood baa ka fuliseen meelaha ugu badan a hawshan aa ka qabataan waxge Een, waxaanu ka qabanaa hadda waxaanu wadnaa wa- waan ku jirnaa waa under process weeye Een, meelahaanu ka qabanay waxa weeye waa een, aaga dekedoo dhan baan waxaan ka wadnaa nadiifin iyo waxa weeye inaanu qashinkii gurno hadda already laba beri waxa weeye sha- shaqadii waa wadnaa waanu ku jirnay waana sii wadaynaa hadda ka horna waxa weeye waanu wadnay had saddex bilood ka horna waanu sameynay ma- een, saddex bilood ka hor baan waxaanu sameynay peace een, clean up wax loo yaqaano oo aan inaanu xeebtaas nadiifinayno hadba cleankeeda ama nadaafadeeda kor u qaadin Een, ujeedkayga waxa weeye in aan waxa weeye qashinkii een, aanu gelin een, baddii waxaan la soconnaa caalamka marka la eego in badaha waxa markay fiidkii tahay ama looba dalxiis tago meelaha biiska ama xeebta oo kale waxa ayaan darra ah annaga inaanu markay maqribkii noqoto in qashinkii magaaladoo dhan waxa lagu wado een, een, xeebtii la geynayo marka hadda waxa weeye also waxa noo socda annaga ka arday ahaan inaanu la xiriirno een, waxa weeye dowladda hoose u tagno een, waxa weeye u sheegno dadkan een, geynaya xeebta qashinka iyo wa- wasaqda ku qubaya ee liquidka ah in waxa weeye laga joojiyo in ciddii een, samaysa waxaas waxa weeye tallaabo sharciya laga qaado baan rabnaa processkaasaan hadda socon u- wadnaa maadaama xeebta tahay waxa weeye meeshii resource keliya aan haysanay in aada loo nadiifiyo waxa weeye ay ayad u muuqato
waxaad dhegeysanayseen eh, dhegeystayaal eh, goobaha oo wax lagu cuno ee deegaanada soomaalida oo haatan ay ku soo badanayaan cunista kalluunka iyadoo dadku ay hore aada u cuni jiraan haddana cunaan eh, hilibka oo dhallinyaro soomaaliyeed ay haatan magaalada boosaaso eh, ka wadaan wacyigelin ay dadka u sheegayaan inay kalluunka cunaan islamarkaasina badaha lagu nadiifinayo waxaana waryaheena maxamed eh, waxaana waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf uu la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo kale ahaa macaad maxamed aadan iyo burhaan cabdiraxmaan yuusuf oo uu wareysanayay waa tahay ibraahim markana dhegaystayaasha waxa aan usoo gudbinaynaa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal haddii aynu ku horayno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub dhinaca dalka ingiriiska laba kulan oo baaqi ahayd ayaa la dheelay naadiga brenton and hove albion waxa ay martigeliseen naadiga everton gooli gool ayayna isla dhaaf waayeen sidoo kale southampton iyo newcastle united oo ciyaareyna laba iyo laba ayay ku kala baxeen waa kulmadii shalay ee dhace horyaalka naadiga manchester city oo sabtidii guulaysatay ayaa hadda hogaaminaysa oo sideed kulan oo ciyaartay waxay leedahay labayo labaatan dhibcood manchester united iyo liverpool oo toddobaadkeenu kasoo gudbanayna bareejo galay kuwaasoo ku ciyaara gegada anfield ayaa waxaa naadiga united ay leedahay labaatan dhibcood sideed kulan oo ciyaartay tottenham hotspur ayaa toddoba iyo toban dhibcood iska leh oo sideed kulan oo ciyaartay watford ayaa afraada shan iyo toban dhibc ayaa iska leedahay chelsea oo laga adkaadayna shanaad ayay fadhidaa saddex iyo toban dhibcood ayayna iska leedahay dhinacayo dalka talyaaniga ayaa kulamo xiise badan toddobaadkan dhacay naadiga fiorentina ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga udinese bolonyo waxa ay martigelisay sbal laba kun saddex iyo toban waxaana ay dirtay laba gool iyo gool genowa oo u martiday naadiga calyary ayaa kaga soo adkaatay saddex gool iyo laba gool croton iyo torino laba iyo laba ayay ku heshiiyeen zamdoria saddex gool iyo gool waxay kaga adkaatay gegadeeda naadiga atlana saswala iyo kieva verona ayaa wax gool la-aan iska dhalin kulankaasi ha yeeshee kulanka la wada sugayo toddobaadkan waxa uu ah kulanka derbi dalamadonina oo labada naadi inter iyo milan oo magaalada milan ka dhisan ay dheeleen naadiga inter ayaa sii wadata guulaheedii iyadoo markaasi gegada sansiro stadium ay saddex gool iyo laba kaga adkaatay naadiga ac milan labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar xiise badan waxaana goolka daqiiqadii sideed labaatanaad ku hormaray naadiga inter milan oo u dhaliyay ciyaaryahan mauro icardi ee waddanka argentina u dhashay waxaase barbariyey lix iyo konton daqiiqo ciyaaryahan suso icardi ayaa laba gool iyo gool ka dhigay mar kale daqiiqadii lixdan iyo saddexaad gool uusan iska dhalin goolwadaha naadiga inter milan samir handanavich oo isagoo shuud lagu soo tuuray inta uu qabtay dabadeed jilibka ku dhuftay sidaasna uu isaga dhaliyey goolkaas laba iyo laba ay noqotay daqiiqadii kow iyo siddeetanaad ha yeeshee markii ciyaarta ay ka harsan tahay laba daqiiqo wax ka yar ayaa naadiga inter milan rigoore heshay waxaana ciyaartaasi saddex gool iyo laba ka dhigay ciyaaryahan mauro icardi mar kale rigooradaasi gool u bedelay icardi ayaa saddexley ka dhaliyay naadiga ac milan sidaa darteed horyaalka naadiga kubadda cagta waxaa hogaaminaysa naadiga napoli oo iyaduna toddobaadkan ka adkaatay naadiga rome oo gooli waxba kaga adkaatay yuventus lazio oo ciyaarayna laba gool i gool naadiga lazia iyo ku awdronaatay yuventus ayaa markale la qabtay in kastoo naadiga yuventus ay goolka ku hormartay ayaa laba gool waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan immobile hayeeshee naadiga yuventus ayaa rigoor waxaa ka khasaariyay ciyaaryahan paolo dibaila oo haddii uu dhalin lahaa ciyaarta ka dhigi lahayd laba iyo labo horyaalka naadiga napoli ayaa hogaaminaysa oo sideed kulan oo ciyaartay afar iyo labaatan dhibic iska leh inter laba iyo labaatan dhibcood ay iska leedahay yuventus sagaal iyo toban dhibcood lazio sagaal iyo toban dhibcood ay iska leedahay roman shan iyo toban dhibcood zambdoriana afar iyo toban dhibcood ay iska leedahay dhinacayo dalka sbain haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta ee atletico bilbao ayaa gooli waxba kaga adkatay naadiga zavia khitafe waxa ay guuldaro laba gool i gool kala kulantay naadiga real madrid ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa goolkiisa ugu horreeyey laliigaha u dhaliyey sanadkan naadiga real madrid daqiiqadii siddeetan shanaad waana goolkii guusha ay naadiga real madrid ka heshay naadiga khitafe oo ciyaarta markii ay gooli gool ahayd ciyaaryahan ronaldo goolkaasi u dhaliyey alaves waxay martigelisay real sociedad laba gooli waxba ayaana lagu abudronaday hayeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka atletico madrid iyo barcelona ay wada dheeleen waxaana naadiga kubadda cagta atletico madrid gegadeeda cusub ee stadio wanda metropolitano ay ku martigeliseen naadiga horyaalka hogaaminaysa ee barcelona ciyaaryahan saul niguez ayaa daqiiqadii koo iyo labaatanaad gool qurux badan dabadhaafiyey goolwadaha naadiga kubadda cagta barcelona ter stehen hayeeshee dadaal badan oo barcelona ay samaysay ayaa u suur gashay daqiiqadii labiyo siddeetanaad in luis suares gool madax uu ku barbareeyo naadiga atletico madrid ciyaartaasna labada kooxood gool i gool ayay ku heshiyeen ay ku kala baxeen horyaalka weli naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa oo sideed kulan oo ciyaartay laba iyo labaatan dhibc iska leh valencia sideed toban dhibcood ay iska leedahay real madridna toddoba iyo toban dhibcood iska leedahay atletico madrid lix iyo toban dhibcood iska leedahay sevilla lix iyo toban dhibcood ay iska leedahay dhegeystayaal haddaan idin dumaro maalinta brita waxaa lila doona champions league kulamada maalinta brita dhexi doona champions league naadiga maribor waxay lili doontaa naadiga liverpool spartic moscow iyo sevilla ayaa dheli doona fynod iyo shakhtar donetsk ayaa sidoo kale ballansan manchester city iyo s s c napoli ayaa ah kulan xiiso badan naadiga monaco waxay la ciyaari doontaa naadiga basiktas naadiga libzigna waxay la dheli doontaa naadiga f c porto naadiga abwal iyo brusha dudmond ayaa wada ballansan real madrid iyo tottenham hosbar ayaa sidoo kale kulan xiiso badan ah dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad iyo aad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa jamaal axmed cusmaan oo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha haatana zahra cabdixamed oo stuudiyaha ay ugu helisaa ayaan ka codsanayaa in bal mid ama labo ay dib noo xasuusto qodobadii warka ugu doorka roona qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalintii sabtidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa saaka loo qaaday dalka turkiga dadkan oo qabo dhaawacyo kala gedisan islamarkaasina tii qaybtii ugu horreysay ee dadkaasi kuwoodii ugu darnaa ah dhaawacyadaasi ayaa diyaarad gaara oo dalka turkiga laga leeyahay ee ka qaaday magaalada muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha eedan cadde kusii sagootiyey mas-uuliyiin dowladda ka mid a oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre tirada dhimashada ayaa iyadana sii korortay ilaa iyo inta haatan la xaqiijinaya ayaa waxa ay gaaraysaa laba boqol toddobaatan iyo lix qof waxaana weli la la-yahay dad sida la sheegay kooxaha gurmadka ah ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale dhaawacyadu ay ka badan yihiin saddex boqol oo qof waxaa jira gurmad loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi oo kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada muqdisho hal mara oo dad intaasi la-eg ay ku dhintaan dowladda soomaaliya ayaa guddi wasiiro u badan u saartay masiibada ka dhalatay qaraxaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay zahra haatan xaggii heesaha ayaan dib u jallacaynaa ku soo dhowaada codkii caabi miro dacar iyo heestii naruuro
quruxda nooceeda wacan nasiibadiga u helo waxaad naxariis u tahay naruuroy aragtide quruxda nooceeda wacan nasiibadiga u helo waxaad naxariisu tahay naruuroy aragtide naqaan cidi goosaniyo nimcaad tahayee bahay nuqsaan ka ilaaliyo nafsayda ku nuurste naqaan cidi goosaniyo nimcaad tahayee bahay nuqsaan ka ilaaliyo nafsayda ku nuursate miyay niyadiyo qalbiga cidkalena weli karan cidkalena weli karan miyay niyad iyo qalbigu cid kale na wili karaan cid kale na wili karaan
idaacaddeena ee duhurnimo intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaana wadadin kugu soo jeedinayay zaara cabdi axmed iyo anugu ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo Lugulomano, idin lugulomano. Lugaalo cirkiiro, nabadku ka soo baxyo naftayda waxaad u tahay sidii lugulomano sidii lugulomano xareeddu ku nuuxsateen nasiib iyo calaf faday nimcooy igu kaasimen horaan nijar ugu galeen